aan ku bilownay xildhibaan ilhaan cumar ayaa habeen hore mar kale ku guulaysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha noofembar ee dalkan maraykanka ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda shanaada ee minnesota xajisatay dhinaca kale waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guulaystay cumar faatax oo u tartamaya aqalka senadka ee gobolka minnesota haddaba doorashadaasi iyo siday dadka soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade doorashadii horraac ahayd ee talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka minnesota waxa ay soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharaxiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag ilhaan cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee xubinimada aqalka koongareeska ee maraykanka uga adkaatay musharaxa anton beltamiyu musharaxa kale ee soomaaliga ee isna guulaystay ayaa ah cumar faatax oo kursiga degmada lixdan iyo laba ay ku leedahay aqalka sanadka ee gobolka minnesota kaga adkaaday jeff hayden oo tan iyo sanadkii labada kun labayo tobankii kursigaasi hayay cumar faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guulaysto bisha nofembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka minnesota hogaamiyaasha ajaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa soo dhoweeyey guusha labadan musharax waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii talaadada laga bartay in codka soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka minnesota sida ay tilmaamayso habboon cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo ayada liidis oo u ololeeya arrimaha haweenka waxaa laga bartay soomaalida inay soomaalida ay yihiin dad codeeya inay soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada inaysan codka isa siinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yirahdo codkeena siiya laakiinse ay fahansan yihiin ay og yihiin qofka dantooda wada waxaa laga bartay xalayta aan aragnay qof inaan soomaali isku duuban nahay in siyaasadda ay u bislaanay aanana la qaybin karin oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaaqsi ah laakiinse ay tahay soomaali in la rabo in la istaajiyo
walow ay ilhaan cumar doorashadii talaadada ku soo baxday haddana waxaa loolan adagay kala kulantay musharaxa anton milton mayu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuqraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu ilhaan uga guulaysto loolanka ilhaan iyo anton ayaa noqday mid guud ahaanbaa dalka maraykanka si gooni a isha loogu hayay waxaase isweydiin leh maxaa kursiga ilhaan karkar ka dhigay waa tan mar kale habboon cabdulle wallahi su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah saan u arkana jawaabteeda ay noqon karto oo keliya midda loo daba taagan yahay ilhaan inay tahay gabar muslim oo gabar soomaaliya waayo haddii waxyaabo kaleeto ama qaladaad kaleeto ama dembiyaal kaleeto ay ka gashay lama soo doorteen xaleeto oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartankay u gashay waxay ku wereysay ilhaan xaleeto lambar aada u weyn degmada ay ka laga codeeyana soomaali badan way degan tahay laakiinse dad badan oo cadaan ayaa degan marka aniga saan u fasirtay iyo dad badan oo aan wareystay ama aan ka wada hadalnay inay tahay ilhaan wax loo daba taaganyahay gabar muslima xijaab wadata marka laga yimaado dooda ah in ilhaan cumar ay bartilmaameed u tahay dadka neceb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo hajiray waxaa dhinaca kala jira eedaa in xildhibaan ilhaan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado sida uu tilmaamayo axmed nuur ugaas oo falanqeeya arrimaha siyaasadda waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadalla dhaleecaynaha ay ku qortay barteeda twitterka markii golaha koongareeska loo doortay shaqada ku cusbeed hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday yuhuudda maraykanka waxaa kaloo lagu eedeeyey inay nacayb u qabtay yuhuudda maraykanka degan oo markii dambe ay raaligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin loolankai adkaa ee la gashay madaxweyne trump oo siyaasadiisa ay kasoo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisuba ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban hadda oo ay ka guulaysatay ninkii la tartamayey isrereebka waxaan rajaynayaa inay wax kaka barato khaladaadka hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto xildhibaan ilhaana cumar ayaa bisha nofembar waxay la tartami doontaa lacy johnson oo ka soo baxay xisbiga jamhuuriga balse degmada ay matasho oo ah degmo u codaysa xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda dhinaca kale waxaa weli la tirinayaa codbixintii kursiga degmada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneabolis kaasi uu hore u banneeyey cabdi warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay balse ilaa iyo hadda ma jirto cidda ku guulaysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen koob iyo toban musharax oo toddoba ka mid ahina ay soomaali ahaayeen waxaase isugu soo baxay haatan afar musharax oo la kala saari doono maalinta jimcaha oo qofkii hela boqolkiiba konton iyo dheeraad uu ku guulaysan doono waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu weli kusii jiri doono gacanta soomaalida maadaama afarta musharax ee isu soo baxday ay soomaali yihiin maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota